diyaaradahan siday saanada militariga oo isugu jira hub iyo agab kale iyo raashiin ayaa mid ka mid a ugu deeqday puntland dowlada federaalk soomaaliya halka diyaarada kale oo ka timid wadanka imaaraadka carabta si toosna loogu soo marsiiyey dowlada federaalk puntland ayaa duhurnimadii maanta mar qura ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadancadda magaalada muqdisho iyagoo kusii jeeda deegaanada puntland wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka socday dowlada oo diyaaradaha ku sagootiya garoonka ayaa sheegay in ujeedadeedu ay tahay sidii ciidamada puntland gacan loogu siin lahaa dagaalka ay haatan kula jiraan al-shabaab si looga adkaado maanta dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida gaaraan xoogga dalka waxaa sharaf u ah inaannu ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa puntland halkan uga dirna maanta saanad milatari iyo mid kale oo aannu ugu talagalnay inay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada maalmahan dhow gaar ahaan kuwii ku biiray kuwii hore halka nabaddiidkaahi ay firxad ku jiraan oo meelay maanta ku gabadaan ay layihiin abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guute cali baashi cali maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka dowladda ee goobta tegey ayaa faahfaahin ka bixiyey saanada militariga iyo waxa ay ka kooban tahay markii ciidan la taakulaynayo waxa laga taakuulaya waxaa weeye xagga hubka saanada rasaasta iyo raashin intaasaa laga taakulayaa intana maanta ayaan diyaaradda u saaraynaa ciidamada qaybta konton iyo afaraad ee puntland degan iyo ciidamada imada puntland marka sidaas darteed taakulayntaana waa taakulaynta joogtaha oo ciidamadu bixayeen mar walba xag moralka iyo xag ciidanna waan u diraynaa haddii laga tan bato ama awood ay u helaan inay nooga soo codsadaan ciidan ayadana waa u diraynaa haddii alle abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa si cad u sheegay in al-shabaab ay doonayaan inay gabaad ka dhigtaan xeebaha dalka soomaaliya si ay uga dhoofiyaan ajaanibta ka barbar dagaalamaysa kadib markii looga adkaaday sida uu yidhi dhanka koonfurta dalka soomaaliya waxana uu intaa ku daray in haddii ay lagama maarmaan noqoto amaba codsi kaga yimaado maamulka puntland xitaa dowlada soomaaliya ay ciidan u diri doonto puntland si aanay al-shabaab ugu fidin deegaano nabdoon dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax alla wixii gacan ah ay u geystaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed khaas ahaan qaybta konton iyo afaraad ee puntland ku taalla inay ka gacan siiyaan wax alla wixii rasaas shidaal biyo raashin qallalan mar wax laga weydiiyey wasiirka warfaafinta iyo abaanduulaha ciidanka inay hayeen xog la xidhiirta suurtagalnimada in al-shabaab ay u wareegi kareen deegaanada ay hadda gaareen ayaa waxay ku jawaabeen waa lala socday sidaa uu taliyuu sheegay laakiin waxaa la moodaayey markii la ogaaday inay telefoonnada iyo meesha ka gooyeen waxaa la moodayey in wax u soo degayaan ciidanku diyaar buu ahaa in haddii wax u soo degaan oo meesha waxay u tageen baa la baadhayay loogama baran inay guurimaad intaa leeg sameeyaan marka ciidanku wuxuu ku hayey iyo dawladduba inay ogaato waxa ay u tageen xaradheere gaar ahaan markaa way yaraan waad og tahay masaafo dheer bay habeenkii guuraan marka waa lala socday laakiin lama filayn inay guuri doonaan oo xagga tegi doonaan waxaa la islaa markay meesha isku urursadaan in lala dagaalamaa la doonay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidiisa dhanba wuxuu isticmaalaa raadayaal buu isticmaalaa intelligence buu isticmaalaa waana isticmaalnay waana la soconnay nimankaasu inay xeebaha dad ka afduubi doonaan xataa ayagoon meesha tegin baa la ogaa waan la soconnay inay xardheero tageen inay maaragtay garaaca tageen waxaan la xiriireen markaas taliyaha ciidanka qaybta kutaya afaraad ee puntland ee xoogga dalka soomaaliyeed waana ka horraynay intaan waxba dhicin inaan gaarsiino puntland waa ka horraynay waana u sheegnay dhaqdhaqaaqoodana mar walba saas ayaa loola socdaa labada ciidanna intelligence ayaa ka dhexeeya warkan waa isku gudbiyaan maana xiriir fiicanna waa ka leenaha arrintaas si kastoo ay tahay diyaaradaha sanada militariga u siday puntland ee maanta loo diray deegaanadaasi ayay dad badan qabaan inay wax badan ka bedeli doonto istaraatiijiyada dagaalka u dhexeeya ciidamada puntland iyo al-shabaab oo u muuqday inuu sii daba dheeraaday sidoo kalena ay midayn karto kala qoqobnaantii mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo puntland ee dhanka siyaasadda saynab abukar maxamed v o a muqdisho